ololahan ooyonas kajaraan canshuur aruurin jid banaayow iisaas oo kale ilaalinta nadaafadda yaa weliba laku sameeyey xaafadda faarax oomaar degmada burco ee maamulka somalilan waana maalintii shanaad oo ololahan nadaafadeeda laga sameeyo xaafadana ololahan oo ee kookor lanka qaadowa bilicda iyo nadaafadda magaalada canshuuro biyowga iyo horumarinta degmada burco iyo weliba horkahaya mas-uuliyiinta fulinta dowladda hoose ee magaalada burco iyo xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada mas-uuliyiinta maamulka dowladda hoose iyo xildhibaanada oo socdaal iyo hakamaranga suuqyada magaalada ayaa socdaal showkureeda la hadlay warbaahinta waliban iyo fariindirena bulshada ku nool degmada burco maanta waa maalintii shanaad ee uu socdo ololaha saddex geesoodka ee magaalada burco ka socda maalinba degmaa u leh maanta degmada faarax hoomaar oo degmada ugu ballaaran magaalada burco ah ayaa maanta nasiibkeedii aan kulankeedii hore iyo maalinteedii hore taagan yahay muwaadiniinta halkan joogta iyo muwaadiniinta magaalada burco iyo kuwa degmada faarax hoomaarba waxaannu ka codsanaynaa inay si hagar la'aana cashuurta u soo bixiyaan qodobka labaad waxaannu ku celcelinaynaa qashinka kelmadda qashinka la yidhaahdo ee dariiqyada la dhigayo ee magaaladeennii oo caasimaddii labaad ee dalka dhibaato ku ah oo dhaawac weyn ku ah muwaadiniinta waxaannu ka codsanaynaa baabuurta dawladda hoose way ku khasban yihiin inay magaalada iyo dariiqyada soo maraan oo qashinka degmada ka qaadaan gaarigii qaadi waayaa isagaa dembiilah idinkana waxaan idinka codsanaynaa inaad ka daysaan shaarica aad dhigaysaan ee foolxumada qashinka ee xoolaha iyo dameeruhu daaqaya waa inagu ceeb intaa ma isla qaadannay waxaan intaa uga gudbayaa maanta kaambeynka cashuurtee la qaadaya hadday tahay qashinka la gurayo hadday tahay waddooyinka laydiin samaynayo hadday tahay dumarkaa maanta hilibka halkaa ku iibinaya ee bacadka iyo ku dhacaya siigada iyo duqsigu sariibadihii iyo nidaamkii iyo wixii ay xaq noogu lahaayeen si aannu ugu samayno soo bixiya cashuurta waxaannu ballan qaadaynaa inaannu idinku soo celinno oo itus oo itaabsiiya cashuurta aad bixinaysaa indhihiin inaad ku aragtaan wixii lagu qabtay waxaannu idinka codsanaynaa idinkana sidaa horeba laydinku sheegay si hagarla'aana inaad u bixisaan cashuurta annagu waxaanu nahay adeegayaal baanu idiin nahay haddaan anagu maayanahay waxaan idin ballan qaadayaa inaan idinku dhex jirro oo marba sida wakhti aan noo helno aanu idinku nimaadno idiin ogaanno waxaa tabanaysaan aad nagala hadli kartaan waxaa kaloon idin ballan qaadayaa inuu idiin furnaado xafiisku oo aad timaadaan oo wixii aad ka cabanaysaan aad sheegtaan waxaan idinku boorinayaa inaad guddiyo samaysataan guddiyo meel laydinka soo garan noqda olaha maanta aanu qaadnay waa ololo joogtaa waxaan doonaynaa inaanu iskaashanno magaaladeenna aynu qurux badnaysanno cashuurta bixinno dad isku tirsan oo wanaagsan oo magaalo qurux badan leh aynu noqonno aad iyo aad iyo aad ba mahadsantihiin